galabta waxaa dhacay dagaal dagaalkana iyaga soo qaaday qoladan galmudug baa soo qaaday waana istaagay hadda imise saacadood bu soconaya dagaalku adugu dagaalkaas waxaan isleeyahay adugu muddo laba saacadood laba saac meelahaas uu soconayay iyo laba saac barmaadan waxay waayahay maxaa khasaaraha oo ilaa hadda aad ogtihiin dhinaciina dhinaca iyaga wax khasaaraha ma jiraan nin dhaawaca iyo waxbaa jira
waayahay hadda dagaalkii ma joogsadeen hadda dagaalka waa joogsaday ayagaana khaladka iska lahaa oo soo weeraray na soo weeraray ayaamtaan oo dhanna waxaan ku jirnay inaan xabado dhicin oo xabadda la joojiyo semberi ayagaa soo wada weerarka ayagaana galabta bilaabay dagaalkan wuxuu kusoo beegmayaa xilli la hadlayay in uu jiro heshiis dhex maray dowladda puntland iyo galmudug oo ka dhacay imaaraadka carabta oo hordhaca iyo baaqyo ay soo saareen qaybaha bulshada qaar ka mida oo nabad ay ku baaqayeen maxaad is leedahay marka heshiiskaasi duubi jiro waa u dhimi karaya dagaalkan galabta
haddii nab nabad la doonayay oo dagaal dagaal la furo waxaad halkaa ka garanaysaa in nabadii ayan waxba ka jirin dagaal iyo nabadna isku meel ma galaan baaqyadaas waa maqalnay dad badan oo idaacadaha ka hadlayana waa maqalnay oo soomaali ah oo nabad ku baaqayay in xabadda la joojiyo annagu awalba waa ogoleen oo waa tii hadda ka hor aan hala wada hadlo oo dadka deegaanka ha wada hadlo dhibta dhextaa la iyagaa yaqaan qofkii garlayo qofkii gar daran ayagaa yaqaan waxa laga hadlayo ayagaa yaqaan wixii waxa dhib ahoo dhacayaa dadka ay ku dhacayso waa iyaga marka ayagu ha wada hadleen waa baan hadda ka hor soo jeedinay annagu mawqifkaasaan istaagnay intii si guud loo odhan lahaa dawlada ha wada hadleen ma aha waxa weeye dadka deegaanka oo dhibtu taabanaysa ha wada hadleen awalba guurtida inay wada hadasho anagu taagnayn sidaa awgeed waxaan ahaa dad ka shaqaynaya in xabaddu ay istaagto baan ka shaqaynaynay haddana qoladaana waxay ka shaqaynaysaa semberi inay weerar soo yihiin oo weerar ay soo qaadayaan weeraradii hore kan waxba kagama bedelan kan galabta dhacay